bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibayaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalkiyagu idiin soo gaaraya halkan waa isnaay waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar barnaamijka dhalinyarada soosaarihiisa iyo la socodsiinta toddobaadkani oo anigoo cabdifataax axmed maclowa ee saaxiibayaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani waxaynu diiradda ku saari doonaa sidee lala tacaali karaa horumarinta dhalinyarada reer miyiga ahi waxaana barnaamijka marti igu ah qeyb ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar aqoon-yahanada mucalimiinta iyo weliba qeyb ka mid ah ururka dhalinyarada ee ka dhisan magaalada tani jowhar waxaana isla lafaguri doonaa sida loo horumarin karo dhalinyarada reer miyiga iyadoo ay xusid mudan tahay in berisamaadkii uu jiray mashaariic kala duwan oo uu ka mid ahaa mashruuca horumarinta reer miyiga kaasi oo laga fulin jiray goobaha magaalooyinka ama caasimadaha ka fogfog mashruucaasi waxaa si weyn kaga faa'iideysan jiray reermiiga kuwaasi oo isbeddelka ku gaari jiray horumar kala duwan dhanka barashada tacliinta noocyadeeda kala duwanba leh haddaba dhalinyarada magaalada jowhar kuwa aqoon-yahanada ah ayaanu hordhignay su-aasha ah sidee loo horumarin karaa reermiyigu sidee dib loogu yagleeli karaa mashruucyadii lagu horumarin jiray reermiiga oo ahaa mashruuca horumarinta reermiiga kaasi oo ay ka qayb qaadanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada markaasi soo joogay waxaana hoosta ka riixayay dowladda dhexe ee dalka markaa uu lahaa
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
xafsan nuur xasan cumar xasan cusmaan iyo sidoo kale cabdimaajid ayaa marti inoogu ah oon wareysi gaar ah kala yeelan doonaa sidii loo horumarin karo dhalinyarada reermiiga ah tilaabooyinka ay tahay in la qaado si loo horumariyo dhalinyarada reermiiga ah waxaynu weydiin doonaa mid walibaba aragtidiisa ku aadan horumarinta dhalinyarada reermiiga waxaynu ku horeyneynaa cumar xasan cusmaan oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada tani johar misena u dhaqdhaqaaqa amuuraha dhalinyarada sidoo kale waxaan leeyahay bahda saxaafadda ee radio snai waan dhowahay mar labaad waxaad i weydiisay su-aal aad iyo aad muhiim u ah oona mudan in lais weydiiyo soo horumar sidiisa marka laga hadlaayo waxaa lafdhabar u ah hal waxyaabood waana waxbarasho waxbarashadana waxaa lafdhabar u ah in la helo goobihii lagu waxbaranayay marka dhalinta reer miyiga waxaanu ka horumarin karnaa ama horumarkooda waxaa ka qayb qaadan karo in ay helaan goobo waxbarasho sidoo kale inay ku dadaalaan qaybaha kala duwan ee waxbarashada haddii ay ahaa leeda maadi iyo haddii ay ahaa leeda diiniyanba iyo in lagu dhiso goobihii lagu waxbarinayay haddii ay ahaa leeda diiniyan iyo haddii ay ahaa leeda maadiyanba intaas ayaa lagu horumarin karaa waayahay deegaanka aa kasoo jeedid ee deegaanaha aa u degan tahay bal dadka ku nool ma leeyihiin goobo waxbarasho ma helaan waxbarasho
maasha allah marka laga soo taabo sanadihii hore sanadahan dambeeyey xilidan dambe waa la helay goobo waxbarasho iyo arday ama dad dhalinyaro dadaalayso kuna dadaalaya waxbarashada
goobo waxbarasho ma leeyihiin deegaanka aa kasoo jeedid ardada ama dadka ku nool dhalinyarada ah waxbarasho ma helaan maasha allah marka la fiiriyo deegaankan kasoo jeedo sanado ka hor ma aysan jirin goobo saas u faahfaahsan oo wax lagu barto laakiin sanadahan dambe maasha allah waa leeyihiin goobo lagu waxbarto iyo dhalin aada u dadaalayso oo jecel waxbarashada maadaama anaga aan kasoo baxani deegaankaasi waxaan rajeynaa ardaydao dhan ama dadka ku nool deegaankaas oo dhalinta ah inaan u noqoni moodhal ama dad ay ku dabadeysadaan maasha alla ugu dambeyn marka waxaan leeyahay way jiraan goobo lagu waxbarto iyo dhalin dadaalaysa intaba waayahay maxaad is leedahay haddii waxbarashadaas kor loo qaado lagana taageero ardada isbedel ma imaan karaa oo ah ku aadan horumar inay gaaraan een, dhalinta reer miyiga haa dhabcan way way gaarayaan haddii ay laga saacido dhankaas iyo waxbarashada xaggeeda haddii ay ku dadaalayaan haddii ay ku dadaalaan way heli karaan go-e maxaa la dhahay horumar dhanka ku aadan waxbarashada
waayahay qeybaha ayaan dhexaas soo gaarnay waxaan rabnaa inaan ku weydiino su-aalaha dhalinyarada hadda xilliga joogto ee reer miyiga ah iyo xilligii hore farqi ceynkee ah oo u dhexeeyaad is leedahay maadaama barnaamijkan kaga hadlayno horumarka dhalinyarada reer miyiga soo farqi u dhexeeya waxaa taa dhalinta hore iyo dhalinta maantu farqi aad iyo aad u weyn oo u dhexeeyey farqigaasna wax kale ma waana waxbarasho dhalinta hore ee maysan heli jirin waxa loo yaqaano waxbarasho laakiin dhalinta maanta waxay helayaan waxbarasho ay kula tartami karaan dhal- dhalinyarta kale ee asaagooda ah ee ku nool magaalooyinka marka farqi u dhexeeya keliya waxay tahay dhalinta hore dhanka waxbarashada way ku liiteen laakiin dhalinta maanta maasha allah dhanka waxbarashada way ku fiican yihiin
waayahay een, baaq ceynkee ah u diri lahayd dhalinyarada reer miyiga ah ee aad is leedahay uu- maanta u baahan yihiin mustaqbalkooda way dhisi kartaa ugu dambeyn ee dhalinta reer miyiga waxaan ugu baaqayaa inay ku dadaalaan waxbarashada iyo inay ee, midkood wax bartina in ay sii gaarsiiyaan jiilka ka dambeeyo maxaa yeelay cilmiga sidiisaba wuxuu ku barakoobayaa marka aad sii bixiso marka waxaan leeyahay dadaala in badan allah idin barakeeyo
in la helo goobahaasi ee aan ku sheegnay dhalinyarada lagu horumariyo sidoo kale in xirfadaha la baro tulista dharka oo fashionka ah in loo sameeyo maalgelin dhankaas ah maxay ka bedeli kartaa in dhalinyaradu ay noqdaan kuwa horumara soo dhankaas haddii laga taagulo dhanka xirfad ahaan haddii dhalinyarta laga dhiso waxaan aaminsanahay aan ku- mar labaad iyo mar saddexaad mar afaad aaminsanahay dhalinyartaasi inay horumar aad iyo a- aad u ballaaran inay ka sameynayaan caalamka oo idil maxaa yeelay waddan walba maanta horumari kuma horumarin iska ciyaaryaar uma horumarin ee wuxuu ku horumari dhanka iyo xirfadda
ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa een, hay-adaha caawiya ee horumarka dhalinyaradana ka shaqeeyo si dhalinyarada reer miyiga ah iyaguna dhankooda horumar ay u gaaraan soo hay-adahaas waxaan ugu baaqayaa mar walba ay howl qabanayaan waa inay ku asteeyaan meesha mudnaanta u leh howsha sideedaba maxaa yeele maanta marka la fiiriyo miyiga iyo magaalada waxaa baahi aad iyo aad waxbarasho xaggeeda u qabo ee dhanka miyiga maxaa yeele ma helaan wax loo yaqaano waxbarasho even haddii ay helaan xataa waxaa reebo a gadaal u dhibo qarash xaggiisa marka waxaan ugu taakuleynayaa mar walba inay garab istaag u muujiyaan hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeyo dhal- ee arrimaha bulshada deegaankaaga ahaan haddii aad dhihi lahayd waxaas uu baahan yahay haddii loo sameeyo dhalinyarada ku nool horumar way sameyn karaan maxaa ka mid ah deegaankayga ahaan haddii aan dhihi lahaay ee, waxaasaa lagu sameynaa ugu horaan waxaan leeyahay horta iskool aad iyo aad u ballaaran oo dugsi dhexe ilaa dugsi sare in loo sameeyo iskool wuu ku yaalaa laakiin soo ma aha iskool dugsi dhe- ee, koowaad ilaa iphone four ah oo waxaa ku yaalo kale iskool dugsi dhexe marka waxaan leeyahay inay kasoo taakuleeyaan dhankii waxbarashada xaggeeda haddii ay ahaa leeda maadiyan iyo haddii ay ahaa leeda diiniyanba
marka laga hadlayo horumarinta reer miyiga sida een, in la horumariyo dadka baadiyaha kasoo jeedo waxay qaadataa xaalado kala duwan iyo waxay soo martaa waxyaabo kala duwan marka inta aynu ka sheekeynin mowduucaynaas ah horumarinta reer miyiga magacaaga een, deegaanka aad kasoo jeedo iyo mataqaanaa shaqooyinka dhalinyar ahaan ee magaalada ka qabatay magacaygu waa xafsa nuur xasan een, degan degmada jowhar kuna dhalatay jowhar
xabsi kusoo dhowow een, barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan waxaan diyaaradda ku saaraynaa een, sida loo horumarin karo reer miyiga waxaa jira mashaariic la qaban jiray xilligii dowladii dhexe ee dalka iyo siyaad bare mashaariicdaasoo la dhihi jiray mashruuca horumarinta reer miyiga oo dhalinyaro adoo kale ah iyo hoyooyin ay tagayeen reer miyiga u tegi jireen lasoo siin jiray waxbarasho si ay horumar u sameeyaan haddaba xabsa ahaan horta maxaa kala socotaa ood is leedahay reer miyiga waa lagu horumariyey oo muddooyinka horumarka loo sameyn jiray maxaa lagu horumariyay ood is leedahay reer miyiga Een, juhdi tir fara badan aa la gelin jiray maxaa la lahaa si loo loo gaarsiiyo horumariyo ama loo horumarsiiyo een, reymiiga Een, xilligii dowladii hore lugaa lagu tegi jiray een, dadka macalimiinta wax bari jiray xiliyadaasi waa loo tegi jiray sabuurada banaanka lagu qori jiray si uun wax loo fahansiiyo ugu yaraan haddaba reer miyiga markaasi waxaa waqti loo geliyey in ay afka soomaaliga bartaan haddana waxaan ka hadlaynaa horumarin sidee loo gaarsiin karaa tusaale ahaan wiilka dhalinyarada ee magaalada joor ku nool wuxuu sameeyaa carwuu leeyahay wuxuu sameeyaa meelo macmacaanuu leeyahay oo jalaatooyinka waxyaabaha casriga lagu sameeyo qeybtood laga yaabo inaysan kuwa reer miyiga aynan aqoonin ama fursadaas qaabay kaga faa'iidaystaan aynan lahayn haddaba sidee loo horumarin karaa is leedahay dhalinyarada reer miyiga ma dhanka waxbarashada laga horumarin karaa mise mashaariic maxaa unad is leedahay waa loo horumarin karaa labaduba way u baahan yihiin oo mashaariicdii waxbarashada laakiin waxaa beesiga ama asaasi hadda ay u baahan yihiin ah in ay aqoontoodu maxaa la dhahaa la siyaadiyo ama la kordhiyo so waa in laga dhisaa iskuulaad iyo maxaa la dhahayey waxbarashadii dhanka dugsiga hoose dugsi dhexe dugsi sare dhammaan laga dhiso dhalinyarada ku nool miyiga ama dadyowgan bulshada ku nool tuulooyinkaasi soo marka waxbarashadii laga dhiso kadib maxaa la dhahay mashaariic oo shaqooyin loo abuuro iyo in maxaa waxyaabaha xitaa dadka dhalinyarada yaqaano farsamada in la taakuleeyo ama la garab siiyo waxyaabaha ay waxyaabaha ka dhiman si ay maxaa la dhahaye noloshooda usii horumariyaan xirfadda ay leeyihiin ay hore ugu sii socdaan wixii waxbarashadii baranayeenee maskaxdoodii iyo horumarkoodii maxaa laha maskaxdoodii maan fahamkooda la siyaadiyo so waxay u baahan yihin aan dhihi karaa horto asaasigan beysig u ah waxbarasho inay helaan iskuulaad meesha loo geeyo loo dhiso macalimiin tayo leh ay helaan waxbarashadoodii iyo so qof wax bartay wax fahmi karo qof aan wax baranin waxba in la fahansiiyo way adag tahay iskuulaada reer miyiga ay u baahan yihiin dhallinyaradooda mala dhihi karaa waa kuwa farsamada sida xarqaanka ilaansaarka cunakarinta waxyaabahaas hadee ay helaan electroniga sida loo sameeyo korontooda isbedel inuu yimaado oo horumarka reer miyiga ma laga yaabo haa dabcan maxaa la magaciisii xirfadda horta waa sheyga ugu maxaa la dhihi jiray ugu fudud uu qofku fahmi karo miyiga kale hadda cilaansaar ama waxyaabo isqurxin ama harqaan iyo wuu ku yaryahay haddii ay helaan ama koronto waayo hadda waxay iftiinsameen solar waxaan ahayn ma iftiinsan karaa laakiin farsamada ama xirfadda korontada iyo waxaas haddii ay wada bartaan ay korontadii soo gaarto magaalada ay u xiriiriyaan waxay heli karaan beri ka maalin korontadii si ka noqoto qof u sameeyo qof u waxeeyo qurxintii cilaansaarkii oo kale waxaas hadday bartaan hadda miigoo kaleente haddii gabar ama aroos ama waxbuu ka jiro in magaalka la keena maahine baadiyaha waxba ay ka yaqaanaan ma jirto soo gabadhii magaalkia la keenaa waa la qurqurxinaa kadib hadan gaari la saaraa tuuladii loo celinaa haddii ay baran lahayn intaasi qiimaha iyo waxay ogaan lahaayeen sheygaas muhiimadu agtooda ka leeyahay soo horta way ogyihin inuu muhiim u yahay waayo haddii muhiim u ahaan lahayn ma aysan keeni lahayn magaalo si ay farxadaas u dhamaystiranto marka haddii gabdho kamid ah ama maxaa ladhahay dhalinyaro kamid ay bartaan xirfadahaas kala duwan waxaan dhihi karaa baahi fara badan ama dhankaasi ka jirta inay buuxinayaan ay ka noqon karto horumarinta maxaa la tuuladooda ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahayd si loo horumariyo dhalinyarada reer miyiga ah kow maxaad ugu baaqi lahayd hay-adaha mashaariicda bixiyo kuwa harqaamada qeybiyo kuwa qalabka dhiibo kuwa beeraha falo dadka beeraha u falo kuwa cagaf cagafyada iyo waxyaabahaas bixiyo kuwa iskuulaada dhiso maxaa ugu baaqi lahayd si dhalinyarada rermiga loo horumari waxaan ugu baaqi lahaa in ay horta ka dhigaan mashruucooda number one inuu u noqdo tuulooyinka ama miyiga waayo meesha baahida daran ee ka jirto waxyaabahaas ee keena meesha sida saxda ah loogu baahan yahay waa miyiga waayo dadka magaalka markii mashaariicda ay ka bilaabaan dadka miyiga ay ma awoodaan inay maalin kasto waxbarashadaas ay magaala kusoo doonaan qarashkiiya ku badan meeshii ku dheer soo way ku adag tahay waxay ka quusanayaan inay maalin weliba meeshaas ay yimaadaan oo meeshooda iska joogaan ay waxba hami ay ka lahaaneen laakiin markii ay tuuladooda ama miigooda loogu geeyo dhammaan mashaariicdaasi waxay hami u lahaanayaan xitaa magaalka siduu u yahay ka daran inay u horumarsiiyaan tuuladooda ama meesha ay ku nool yihiin
ugu dambeyn cabdimaajid xasan xareed waxa uu ka mid yahay ururka dhalinyarada ee magaalada tani jowhar ka dhisan waxaynu weydiinay aragtida urur ahaan iyo ujeedooyinka ay ka leeyihiin horumarinta dhalinyarada reer miyiga ah iyo haddii ayba jirtaba horey inay u sameeyeen dhaqdhaqaaqyo dhankaasi ah iyo qaabka ay u qabteen ee lagu horumarinayo dhalinyarada reer miyiga ahi horumarinta waxaan soo wareysanay mucalimiin iyo arday iyo aqoonyaano oo aan weydiinay dhalinyarada baadiyaha ku nool oo reer miyiga ah sidee loo horumarin karaa qaar ka mid a dadkan wareysan waxay soo jeediyeen in goobo waxbarasho la geeyo in shaqooyin technicalka gacmaha loo gacanta laga qabto loo sameeyo in waxyaabahaas loo sameeyo si loo horumariyo ka urur dhalinyaro ahaan qorshaha ma idinku jirtaa horumarinta dhalinyarada reer miyiga ah haa taas aad iftaaxow qorshaha waa nigu jirtaa midda ugu horeyso ah magaaladeena ase magaaladeena ahaan waxyaabo badan tuulooyinka markii lasoo sheego waxyaabo badanaa jiro fatahaada badanaa ka dhacay fatahaadahaas hadda xiliyadaas labada kun labaatan iyo koodii waxaan sameyneynay inaan ase dhalinyaro ahaan lacag iska aruurino oo si tacaawuna u sameyno oo tuulooyinkaas tageyno ragga tagay anaa kamid eh wallaahi aa kala hadlaa doonaan raacnay doontiiaan meeshiiaan la tagnay tuulooyinkii oo biyo ku fataheen oo tuulooyinka ay kasoo guureen ee jiin webi ay degan yihiin meese meel ay ku hoydaan ay lahayn waxaan isku daynay inaan horto meel ay ku hoydaan ay siiya aan siino maalmahaas raashinka ay cunayan waxaan isku daynay inaan siino kadib hay-ada aan wacno aan dhahno haye maxaa noo qaban kartiin asee dhalinyaro ahaan tuulooyinkaasa baaba ah fatahaad biyihi ku fataheen sida loo xalin karaa sidian mar walba ku dadaalnaa tuulooyinka haddana qorshaheena xiga waxaan ku dadaaleynaa ase tuulo ahaan mar walbo isbitaalo hadda qaarkood waa kasoo dhisnay goobo waxbarasho waa kasoo dhisnay haddana waxaan ku dadaaleynaa isla tuulooyinkii inay imtixaanka dowladda hadda ay ka qayb galaan goobahooda waxbarasho ayagoo dhiganayo imtixaankii dowladda sideedaad ha noqoto ama fonfoor ha noqoto inay ku dadaalaan ayagoo goobahooda joogana waxbarasho ugu geyno si ay u horumaraan asee dhalinyaro ahaan adoo ku hadlaya magaca ururka dhalinyarada dhalinyaradaasi in aad markaasi horumarin aada u sameysaan ood goobo waxbarasho geysaan iyo sidoo kale in aad u sameysaan shaqo abuur waxyaabaha shaqo abuurka ah ee horumarin kara dhalinyarada ma ku tala jirtaan haa taas waa ku tala jirnaa mar walbo horto dad badan waxaa jiro xamar ka imaanayo oo dhalinyaro ah oo jaamacad dhameeyeen markay jaamacad dhameeyeen gobolkanay u dhashteen gobolkooday kusoo noqonayaan dabeedna waxay waanayaan marka inay shaqo helaan marka waxaa isku daynaa inaan fursado u abuurno haddee fursad abuurmi weyso inaan ku dadaalno goobihii shaqooyinkii ay yaaleen inaan ku dadaalno oon dhahno ninkan baajkiinoo wataa waxaa u baahan tihiin oo soo bartay isku daya markankan inaad noo shaqaysaan ase dhalinyar ahaan annaga shaqaan idinka codsanaynaa inaa noo siisaan qofkan
barnaamijka dhalinyarada toddobaadkiiba mar ayaad dhegeysataan wuxuu idinkaga imaadaa muujada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahart snai radio soo saarihiisii la socodsiintiisaba waa anigoo cabdifta axmed ah toddobaadkan waxaynu diradda saareynay barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadleynay sida loo horumarin karo dhalinyarada reermiiga ah marti kala duwan ayaa barnaamijka igala qayb gashay oo ilo lafa gurtay oo islamarkaana soo jeediyey aragtiyo kala duwan oo ku aadan horumarinta dhalinyarada reermiyiga ah toddobaadka xiga iyo mowduuc xiise leh intaynu ku kulmi doonno oo barnaamijkan dhalinyarada ah isma dhaafna saaxiib yaal asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu